arrin baryahan dambe iyo in muddo dheerba shariicda hubaal ay ka hadlaysay si aan xaqiiqdeeda uga sheego ummadda iyo shacbiga ayaan idinku yeedhay arrintaas iyada ah sida ku cad qoraallada loo soo gudbeeyey maxkamadda afar iyo labaatankii bishii afraad ee labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa xarunta wargeeska hubaal la sheegay inuu ka dhacay faldondiyeed xilli habeennimo ah arrintaas waxaa loo soo haray askari booliis axmed xasan xaashi oo lagu naanayso yaayo halka la sheegay inuu nin kale oo la socday oo aan la aqoonsanin baxsaday sagaal iyo to sagaal iyo sanku wuxuu dhaxay afar iyo labaatankii bishaas sagaal iyo labaatankii bishii afar isla bishaas labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa taliyaha ciidanka booliiska jabada somaliland amray in eedaysanaha maxkamadda ciidamada la horgeliyo xeer ilaalinta ciidamada waxa ay horkeeneen eedaysanaha soddonkii bishii afraad ee laba kun labada kun iyo saddex iyo tobanka markii ay markii amarkaasi ka soo baxay taliyaha ciidanka boliiska markaasna waxaan u gudbiyey xabsiga dhexe ee gobolka maroodsiah taarikhku markaas sagaal iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad ee isla sanadkaas ayay xeeralaanta ciidamadu ii soo gudbiisay maxkamad dandarasada koowaad ee ciidamada u soo gudbisay warqadda eedeynta ee loo yaqaano charge okay sagaal iyo tobankii bay ii soo gudbiyeen isla labaatankii bishii koob iyo tobnaad baan ayaan dacwadda in la dhegaysto u muddeeyey sagaal iyo tobankii bay ii tiri aadu ana labaatankii baan muddeeyey oo maalintii ku xigtay in dacwadda la dhegaysto isla taariikhdaas ayaan sannan u gudbiyey dad shaqaalihii iyo mulkiilihii wargeeska hubaal aan ku casuumayo inay ka soo qayb galaan dhegaysiga dacwadda markhaasina ay uga furaan falkii ka dhexay halkaa ee loo soo xidhay askarigaas waxaan u dhiibay samarkaa saraakiil sare oo laba mid jir ah oo la kala yidhaahdo gaashaanle cabdillaahi xasan iyo gaashaanle cabdikiin oo ka tirsan ciidanka booliiska qaybta baari dambiyada iyo ciidanka booliiska waxay u geeyeen samanadii aan ku casuumay qolgaa wargeeska hobaal iyo mulkiilaha hobaal xaruntiisay ugu geeyeen wuu akriyey waxay sida nidaamku yahay artikalka sideetan ee xeerka hadda ciqaabta xeerka hadda ciqaabta guud uu dhigayo marka loo geeyo qofka maxkamadu u yeerayaan nuqul baa la siiyaa ay ku qorantay macluumaadka loogu yeeraya nuqulna waa laga saxeexaa markay afriyadu waxay diideen inay saxeexeen koobigii maxkamada la rabay inay u saxeexaan usoo celiyaan si aan u ogaano infitashkayguunu gaaray waxay diideen way diideen waxaanay ku jawaabeen ninka xidho nin baa la socday ninkii la socday ilaa lasoo qabto oo isagan lasoo xidho iman mayno dacwaddana ka soo qaybgeli mayno arrintaasoo in badan isku hor taagnaayeen xeer ilaaliyaha ciidamada oo ka codsanayay siuu dacwadda u dhamaystiro markii ka dacwadda u yimid dhaawac muujintii ay sheegeen in laba nin dhaawac ku gaadhay habeenka halkaa in dhaawac muujintoodii ay keenaan si dacwadda loogu ogo eedaysanaha xidhan waxay intaas u muddaxayeen ilaa ninka maqan la keeno ma imanayno dhaawac muujintana ma keenno maxkamada kuma soo qaybgeli maro in badanna siraajkay ku qoreen sidaa inaanay ka soo qaybgelin ilaa ninkii maqnaan la keeno ninka maqan waxay sheegeen wakti habeennima in laba nin soo weerareen oo madaxa duuban waa siday sheegeen xadaymahooda ku qoran waxay sheegeen nin inay qabteen ninna baxsaday ninkaa iyagaa ugu dhawaa cid aragta inay qabtaanna waa wanaagsaneed laakiin hadday qaban kari waaye u ka baxsaday dee cid garinaysay oo kale oo ninkaa raadisaa ma tiri sida la wada ogyahayna marka faldambiye dhaco waxaa laga yaabaa inay wada galaan eedasanayaan in qaarna la qabto qaarna ay baxsadaan eedaysana la garto ciidanka beleysku raadkiisay ku dhacaan waktiga taa ku qaata way soo qabta wasa cilaan karaa ninkii aan la aqoonsan la garanayna waxa weye dee cidki qaban karta iyo nidaam loo mariyo si loo qabto wax jira maaha qoladaa hubaal markay xeelanayaha kala daaleen inay u keenaan dhaawac muujintii una yimaadaan ay diideen uu ii sheegay in badan inay diideen ninkuna muddo dheer xidhnaa ninkii lasoo xelayna muddo dheer xidhnaa oo la xelay afar iyo labaatankii bishii afraad ee sanadkan maalin maalmaha ka mid ah aniga xeradayaha guud ee ciidamada ayaa israacnay waxaanu ugu tagnay xarunta madbacadda qaranka horteeda mulkiilaha wargeedka hubaal waxaanu weydiinay inuu dacwaddaa ka soo qayb galo dhaawac muujintiisiina keeno si ninkan xidhan dacwadda loogu qaado oo sharciga loo mariyo wuxuu noogu jawaabay miyaa haystaan ninkii la socday waxaana kumuha ninkii macalin u ah majaamacba kumuha huyba waxna garan mayno annaguna garan maynaanu dheer markaa ninkaa heshaan raadkiisa iyo ciddii waxaa kale noo sheegen cid kalaha ka dambeysay nimankan nasoo weraya madaxtooyadaa laga soo diray bay dhahan waanu yaabnay war wixii macluumaad haystaan kaale yimaada baan noo sheega arrintana waajibka markhaatiga iyo dhibanaha uu far ay saarayo nidaamka dacwadaa loo maraa soo fushadaanu wuxuu nagu yidhi dhaawac muujintii baan bal gurigayga ka soo baaraya beri tala kaale baanu ku niri xeeradayaha la balmari beri ii kaale waanu sugaynay muu imanin dacwaddii markii aan mudeeyey ee waktigeedii la gaadhay nimankii waxay gu soo celiyeen labadii mijir inay diideen yeeritaankii maxkamadda u gudbisay ee aan ugu dhiibay iyaga oo ay ka qaban waayeen waxaana iigu soo celiyeen samankii oo ay ku soo xidheen warqadii ay ku diideen inay inay diideen ay saraakiishaas igu soo wargeliyeen oo taasa samankaan diray waytme please formin anuu saman kaasaan qoray kaasaan u qoray aan ku soo casuumay inay kaga soo qayb galaan waktigaa maxkamadda saraakiishina waxay ii soo celiyeen jawaabtii iyagoo igu soo qoray warqaddaa inay diideen inay ka soo qayb galaan maxkamadda nimankii masduuciga ahaa ee markhaatigana ka furi lahaa dacwadda ay dhibanaha iyo maraga ka yihiin maalmo ka bacdi haddana dhowr cisho ka bacdi xeeralayaa waxaan ku adkeeyey inuu si kasta ku keeno markhaatiyaashii dacwaddaas sida aad ogtihiinna dacwadaan markhaati la-ayn lagama ogo maxkamadaha haddii markhaati la waayona cidda xelan baa la sii daayaa marka wax ku caddeeyo markhaatiga la waayo inaan annaga maxkamadda ciidamadu way ka duwan tahay maxkamadaha kale waa space court way ka adadag tahay xeerka ciidamadu wuxuu dhigaya qofka la soo xidho rubmaan inuu ahaan karo boqol iyo siddeetan maalmood sida uu qorayo qodobka soddon iyo afar ee xeerka habda ciqaabta ee ciidamada xilliga nabadda rubmaanku wuxuu ku jiri karaa ninka maxkamadda ciidamada u xidhani boqol iyo siddeetan maalmood boqol iyo siddeetan iyo kow maalintay gaadho maxkamadda ciidamada waxa xaq u leedahay inay sii dayso oo ninkaasi noqdo nin dacwadii loo xidhay lagu soo oogi waayey haddii markaa kadib wax cad lagu heli karna dibbaa laguma soo ogi karaa eedasani loo soo xidhay balka ah oo aan magaciisa hore usoo sheego laa amed amed axmed xasan xaashi yaayo wuxuu jeelka ku jiray xabsiga dhexe ee gobolka marosjeex boqol iyo sideed iyo siddeetan maalmood waa lix bilood iyo siddeed cisho sideeddaa cisho muddadaas bay ahayd waxaanu raajicinaynay oonu sugaynay oonu muslixadiyo waawaan ku wadnay inay ka soo qayb galaan dadkii wargeyska hubaal ka tirsanaa ee sheegay habeenkaa in la weeraray oo labadaa nina soo weeraray mid la qabtay ay mid qabteen kii kalena la garan waayey markay diideen inay yimaadaan waajib baa jira oo qodobkaa aan sheegayaa faraya garsoorka maxkamadda ciidamada darajada koowaad inaanu xabsiga lagu sii hayn karin wax ka badan boqol iyo siddeetan haa maalmood nin dirsado ah intaa wargeed toobaal waxulaagii baryadu ku soo baxayay xanaan iyo cabasho iyo inay eedo runtii markaan arrintaa xasgaal u ahaa intii aniga soo gaadhay eenu casuumnay eenu damacnay dacwadda inaan dhaqaasinay eenu daynay ee u yeedhnay ay gaashaanka nagu dhufteen waxaan arkay eedantaaga waxaa dambe ka soo hadlayaan inay sharciga baal marsan tahay baan u arkayay markii halkaa marayso waajibkii qodobkaas soddon iyo afar xeerka habka xiqaabka ciidamada xilliga nabaddu ifarayay baan ku tallaabsaday oo eedaysanay xidhnaa in mutlaqtaadan damiin ku sii daayay isagoo xaqaygu lahaa inaan sii dayn buuxda sii daayo maan samayn ee damaanad baan ku sii daayay waayo hadduu ku dhinto mutadaafkaa xabsiga mas-uuliyadda maxkamadaa qaadaysaa guddoomiyaha maxkamadaa qaadaya mas-uuliyadda mutadaaf kuma dhidhacdo hadduu qofkaa waku helo meeshaas waayo sharci daray noqonaysa in lagu sii hayo meesha boqortooyo ma nihin dab waxaana shuruuc loo dimuqraadiyeed ka irgashay boqortooyo qofkii la rabo la iska adagaro intuu doono xidhnaan karo ma nihin waxaan meesha fadhinaa waxa wey inaanu ilaalino sharciga ummaddana sharciga ku dhaqno annaguna aan ku dhaqanno wixii sharciga ka baxsan dhibaato haddii aanu annagu neglasanta naga timaado ama nacasnima naga timaado xadgudub samayno annaga ayaa sharciguna qabanaya markii aan sii daayey damiinka ku sii daayey ninkaa muddadaafka ku jiray mas-uul mas-uuliyiinta hubaal iyo xaruntu waxay qaybo dheer ka sameeyeen in ninkii maxkamadda ciidamadu sii daysay ninka waxaan ku sii daynay muddadaaf laba goor baan cashuum saddex goor baan cashuumay laba sanado halkan ku jira kaa hore la isusay iyo mid ka dambeeyey ayaanu qoron ku waanidayo oo ku muslaxayo inay ka soo qaybgalaan dacwadda oy maraga ka furaan dhibkii gaadina ayagaa ka sheegaan si maxkamaddu tallaabada sharcigu tilmaamayo u qaado way nagu gacan sayreeno way iman waayeen halkaa markay maraysa haddana mar dambaan casuumnay waanu u yeedhnay si odaynimo a dhiman baan u diray odaynimoaan ugu yeedhnay halkan in noogu yimaadeen dacwaddu maalkaa ma mudaysnayn waxaan ku waaniyey war waxaad tabanaysaan ee leedinkiisa way ka qalloocan tahay soo qora wixii qarsoon ee naga qarsoon ee tabanaysaan ee meelka dhaca ee lasoo aan lasoo aan halkii shishe laga gaarin ee meel dhaxa laga soo noqo dadkii baanay ka soo noqdeen iyo ciddaad ku humaysaan noo soo caddeeya annaga ayaa barter investigation baan u diraynaa baaritaan dheeraada xeeraliya xeeralaaliyaan ku amrayaa inuu ilaa xadka u dambeeyo soo baaree way iga ballan qaadeen inay qoraalkaa berinta ii keenayaan sidaan saa isugu ogeyn wargeedka hobaan arrintii waxa ku soo baxday maxakamadii ciidamada oo naga gar qaadan weyday bay ku soo qoreen inaan taasina balanka yagi may hayn markay sidaa tahay ee anigu aan garsugaha mutadaafka weliba boqol iyo siddeetan cisho markuu xidhnaa oo sharcigu ogolaa sideed cisho oo mutadaafana ii xidhnaa markaan damiin ku sii daayey ay ka soo qaybgeli waayeen indhowtaan intaa goor mactuubay qoladaha war ma annagaa gar daran mise qolada wargeyska hubaal baa gar daran shabaabta waxaan daynayaa dadweynaha dadweynahaan daynay inay ka jawaabaan sida la og yahay xorriyaddu waa qaali xorriyaddu waa qaali qoladiina warfaafinta hal weriye oo dembigana marka laydinka xidho qayladaad samaystaan waa ogtihiin xorriyadda macaankeedana waa tilmaantaan saddex saacadood ama laba saacad markuu xidhnaado cirkii dhulkaa nagaga gariirisaan war qof bini aadama oo boqol iyo lix boqol iyo sideed iyo siddeetan maalmood xidhnaa ninkii dacweynaya u xidhnaana halkaa nooga muuqdo oon intaa warkaalay soo buuxo shuruudihii dacwadda la lahayn oo noo iman waayey ma annagaa gar daran mise waxa gar daran ninka dacwaddaas aanu ugu yeeraynay ee markii hore isagu soo oogay ee soo oogi waayay dacwadiisii dacwadaha wax daba socda sida uu qabo qodobka siddeetan iyo kow xeerka habka ciqaabta ma xeerka ciqaabta guud qodobka eighty one siddeetan iyo kow xeerka ciqaabta guud waxaa jira dacwad qof keliya dhaqaajiyo dhaqaajinteeda leeyahay oo la yidhahdo initiative bart injury iyo mid initiative by the state dhaqaajinteeda uu qaranku leeyahay midna qofkaale midna qaranka midna qaranka iyo qofkaa wada dhaqaajiya dacwadda waxay ahayd dacwaddii qaranka iyo qofka wada dhaqaajinayeen qaranku wuu dhaqaajiyey qaybtiisii sileedku markii ninkaa la qabtay way xidheen baaritaan bay gelin guddi saraakiil sura baa loo diray way soo baareen kan dacwad bay soo sameeyeen taliyaha ciidan bileedkuna wuxuu soo horreeyey maxkamadda ciidamada la horgeeyo waajibkaas intaasi ahayd marka intaasi dhacday xirlaanta ciidamadu markay galkii dacwadda u yimid ay akriyeen waxay arkeen inay ka dhiman tahay dhaawac muujima dhaawaca meesha ku qoray la sheegaya caddaynihii dhaawac muujinta ee dhakhtarku soo qoray hadduu yahay dhaawacna wax la qiimeeyaa marka dacwadaha la qaadayo dhaawac fudud mid culus iyo mid harisa waa aada culus si loo helo taa xeeraaduhu dhaawac muujinti buu raadiyey waxaa keeni lahaa laga doonayay nimankii dhaawac gaaray sida ku qoran galdacwadeed way diideen war marka caynkaa tahay eedda ma waxa le maxkamada gardoorka ciidamadaa leh ma taliska guud ee bilayskaa leh mise wargeedka hobaal baa leh waxaan daynayaa jawaabta dadweynahaan u daynaya iikaas waxbaan koraya intaa waxaa sii dheer sidaa ogtihiin cid loo ogol yahay oo loo cashuuray inay siday rabto u hadasho cidday rabto ka raacdo dee ma jirto qaran baynuna sharciga naga dhexeeya ciddii dhaliil leh waanu ogol lahay intaa noo timaadaan in lagu saxdaan dhaliilahaasaa leedihiin ee iska toosiya sixitaanka warbaahinta waanu iyo ta dadweynaha ka diyaar baanu nahay waanu ogol lahay waayo anagu waxaan kasoo dhexelay dadweynaha idinkaa dadweynaha mau shaqaynana laakiin eed aanan lahayn in nalagu kardaasho oo wixii la rabo nalaga qoro wixii la rabo nalaga sheego waa xadgudub waxaan leeyahay oo dhammaan dhalinyaradiinan suxufiyiinta ee siraajkii qora iyo wargeysyada waxaan kasoo jeedinayaa fadlan sixitaanku waa wanaagsan yahay in mas-uulka iyo xafiiska wax qalada sameeya la soco oo la tilmaamo aad bay u fiican tahay laakiin waxaa qoraysaan fadlan ha noqdaa wax xaqiiqda ku fadhiya oo aan been amulahayn ko waayo siraajkaas waa in badan iga qorayeen maxkamadaas sii daysa ninkii maan sii dayn iyagaa sii daay dacwadda ka taagay iyagaa dacwadii barfadkaran waayey iyagaa hor joogsaday adna wax sharcigu ifarayo un baa ku tallaabsaday markuu muddo dhaaf dhacay ee ninkii boqol iyo siddeetan cishood sharcigu ogliyaa xidhnaa ee sideed cishood dambe ugu daray aftab bay igu ahayd oo waxay ad huri weyno inaan xabsiga ka saara ninkii hadduu kudhinta ku dhintaabaa laga qabsan laha maan sii dayna damaanad baan ku sii daayay haddii taaka ayay yimaadaan taakan dacwadi geli karaa oo ninkii saacada rabaan u yeehan karaa waxaan leeyahay warbadin baa waxa qoraysaan wax aahubtaan oo meel ka dhac ahayn ha noqoto intaasaan kusoo gubaysdaweyne waxaan diyaar u ahay wixii su-aal weydiinaysaa
dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee somalilan gaashaaqo sare yuusuf faarax sharmaake yuusuf galash oo shir jaraayad ka qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa dadka kale su-aale waxaa weydiiyey suxufiyiinta halkaas ka soo qayb gashay su-aalihi ay weydiiyeen waxa dhacaysa tan waxaa jira dad badan oo ku daayay isagoo ciidamo ah xaqiyada dalka muxuu kaga duwan yahay yaayo ciidamadaas aad baa u baahan thank you very much su-aal wanaagsan weeyaan su-aasha hore ciqaabtii qaranku meel may dhicin isbaarna ma noqoto waxaad maqashaan dacwad afartan sano ka hor dhacday oo qofkii lagu xukumo ninkii shalay lagu daldalayay khamiistii lagu daldalayay dalkii ka go-ay bakistan bangaladesh ciqaabta lagu xukumay ee loo daldalay goor muu dhacay sideetanaadkii goor muu dhacay markii ay ka go-ayeen halganku ka socday bakistan ciqaabta qaranku meeg isbaargarowdo kalkii dacwaddu wuu furan yahay waa kaa muddayntii aan muddayo way taagan tahay eedii xeerantuna way taagan tahay markay dhaqaajiyaan dadkii ee waxa ka dhiman ay soo buuxiyaan ciqaabtii qaranku halkaas artikalka ka hadlaya ee may baabi'in taasi waa taa su-aasha koobaad su-aasha labaad waxaad sheegtay in dad badani xabsiyada ciidamo badan ciidan badan oo sida yaayo kala kiis waxba kama jiraan su-aashaasi raad iyo sal midna ma laha fadlan waxaad ku casuumayaan imika warqad kuu qoraya sheerasha waxaan awoodda maxkamadda inay waxa weeyaan sheekh inaa la wiyacaddo inaa la wiyacaddo weligaa iga sheegsan haddii sheegana wuxuu kaawan karaa sida kale loo yacado warqadan kuu qoraya dheer oo mid walba asbaabta markaa taagtaa lagaa furayo ood gudaha u gasho ood u yeedayso dadka maxa gartiwalaasha waa maxkamadaha ciidamada haddaad soo hesho wax mutadaaf ah annagaa yaaniyo birfiristooloo timay haddii aad soo heli weydana fadlan qaranka iyo dadweynaha iyo idinkuba ogaada maxkamadda waxa maanta gartuga iyo waa xabsiyada toddoba nin toddobadaa nin shan ka midihi kiiskii xuushay ee aad taqaaneen wada ogtihiin weeyaan sagaal fadhi baanu qabanay afar iyo soddon markhaati baa loo soo qoray koob iyo toban baanu helnay oo dhegaysanay markhaatiyaasha kale safaray ahaayeen weli waanu daba taagannahay nimankaa anta dabarukaas way dacwadooda wa socotaa koob iyo laba koob iyo toban markhaatina waanu dhegaysa waa kasugayaan iyagu maaha mutadaaf maaha saddex sano iyadeena bexeen markii hore maxkamadda gobolkaa la horgeeyey conference kuwalala conference ku bedesana la dhexmaraa anaga iyo maxkamadda gobolka idinkaa leh annaga leh annaga bari annaga bari waan jiri ma qanacsi su-aasha ma qanacsi
waxaad leedahay wax cadayna noomay keenin hubaal oo ay ku eegurbayn kusoo bandhigeen ha waa su-aal wanaagsan waxa weeye annaga horta maxkamada darajada koowaad baanu nahay sidaa riisbayna proces bay baasho kale leedahay annaga weli wax caddaynaynu soo gaadhay ma jirto caddaynta iyo macluumaadka nimankiina siin lahaan dhibanayaasha aanu markhaatiga ugu yeedhnay waayno nooma imino wayna diideen telefoonkana adigu cid kastoo madaxtooyada ka shaqaysa waad la hadli kartaa aniguna waad la hadli karaa nimankaasaa la hadli kartaa xiriir waa dadkeeni xiriir shaqaasha dhex mari karaa lambarka madaxtooyadaale eeg maaha laakiin fal dhacay markuu yimaado oo dambiga waxaanu ku casuumnay inay soo qoraan warqado cid kasta loo tilmaamaan si aanu baaritaan xikadeen ugu samayno laakiin annaga waxaan daba socdaa waxaan daba socdaa laba arrimood baan beeninaya soor midda koobaad maxkamaddu may sii dayn eedaysanayaayo ee markuu mutadaaf noqotay lama horaan bay noqotay inaan damaanad kaga saaro xabsiga saacadiina rabana waan u yeeri kara dacwad soo wangaari karaa ko ta labaad taliska guud ee ciidanka bileysku waajibkiisii kagu gudana waan beeninayaayo taliyaha ciidanka bileysku warqadaasi loo soo gudbiyey annaga iyo xeeraantaba uu ku amrayo in eedaysanaha sharciga la horgeeyo oo maxkamadda ciidamada laga xaadiriyo isagoo eedaysane ah waana laloo keenay taliyaha ciidanka bileyskuna waajibkiisii saas uga soo gudbay wa- waxaan haddaba aan ninka keli laahay oo aan leeyahay war haddii aanu waajibkayagii nalaga hortoogsadii maxkamadda aanu qaadi lahayn ay nimankii markhaatiyaasha loo iman waayo annaga iyo xeeraanta ciidamadaba ay gacmaha naga aheen oo na diideen oo in badan barinay war haddii ninkii baxsaday annagu anaan garanayn ee iyagu ay garanayn ee ugu dhawaayeen oo u ka baxsaday oo ay ahayd inay isagana qabtaan kollay mid way qabteen siday sheegeen ka labaadda inay qabtaan ama ay noo sheegaan oo ninkaana la garan waayay in cid baa arrintaa ku lug lahayd iyo cid baa waxaas ma aaminsanin taana waxaanu arkaya dhaliilka sanadka ciidanka bileedka lagu dhaliilayana waxaan ku beeninayaa warqadaasuu taliyaha ciidanka bileedka kusoo ogolaaday in eedaysanayaa in la horgeeyo maxkamadda ciidamada oo sharciga wuxuu ka mutaysto la mariyo haddaba haddii wakti wakti dheeri lumay iyo haddii dacwaddii hakatay maxkamadan iyo xeeraanta ciidamada iyo taliska ciidanka bileedku midna kama mas-uulaha ee waxa ka mas-uula wargeys reer reer reer rubaan baa ka mas-uula waxaa fooyay simanka dhinac baad tiri yaad eediyo dhabta adiga maxaa lagugu aamini karaa waxaa la imaaminaya dukumiinti baan xabad xabad idin tusayaa dacwaddii baroseedkeed markay soo gaadhay ilaa hadda halkay marayso ma fahamtay